bal haddana aynu eegno taswiirta sagaal iyo tobnaad muddooyin iyo sannadooyin badan kadib dadkii reer banu israa'iil waxa ay imaadeen buurta siinaai muuse waxa uu aaday buurta siinaai si uu ula kulmo markaasi ilaah maalmooyin kadib waxaa soo dhacay hilaac iyo waxaa soo dhacay gugacyo fara badan oo buurtii korkeeda waxa ahaaday hogal weyn oo madow oo waxaa la maqlay codka turumbeetada dadkii way isku naxeen maxaa yeelay ma aanay garanaynin waxa dhacaya markaasuu ilaahay wuxuu ku yidhi waxa aan ahay ilaahaygiinna kii idinka soo bixiyey dalka masar markaasuu wuxuu siiyey tobankii sharciyood tobankii sharciyood ee ilaahay uu siiyey waxaa ka mid ahaa kow in aanay yeelanaynin ilaah kale asaga mooye midda labaad ha samaysanina sanamyo aad caabuddaan midda saddexaad magaca ilaahay hoosa u dhigina midda afraad maalinta sabbaadka waa in aad holi ka dhigtaan oo aad xusuusataan midda shanaad waa in aad adeecdaan aabbihiin iyo hooyadiin midda lixaad waa inaanad dilin wax midda toddobaad waa inaanad issinaysanin midda siddeedaad waa inaanad wuuxadin midda toddobaad waa inaanad markhaati been ah ka gelin dadka deriskaaga ah midda tobnaad oo ah waa inaanad damcin guriga deriskaaga waa inaanad damcin naagta deriskaaga ama addoonkiisa ama addoontiisa ama dibigiisa ama dameerkiisa ama waxaa deriskaagu leeyahay oo dhan